أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada diiradda jimcaha oo jimco walba aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dowladda federaalk oo laba sano kadib eedeysay macuisley waxaa nagala qaybgelaya barnaamijka aqoon-yahan ramadaan nabadoon samatar iyo nabadoon mukhtaar xuurshow xasan nabadoon dhubow anigoo maxamed ciise ahna waan idinla socodsiinayaa
يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا ما ارتعل للفتن مزقت
hagaag madaxweynaha dowladda federaalka markii la doortay maalmo kadib waxay dowladdiisu dhaqaale ku bixisay samaynta maleeshiyo beeleedyo si ay ugu hor keento xarakada mujaahidiinta al-shabaab maleeshiyaadkan oo loo bixiyey macuisley ayaa qayb ka noqday dagaalka khasaaraha ugu badan iyaga ayuu ka soo gaaray marka loo eego ciidamada kale ee ka barbar dagaalamayey ama kuwa shisheeye ha ahaadeen ama kuwa dowladda federaalka waxaana la dilay intooda badan hogaamiyaashoodii oo weliba ay uga carareen fagaarayaasha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe mudug iyo hiiraan macuisleydan waxaa la siiyey hub iyo rasaas dagaalkii ay dowladda federaalka waday wuu istaagay dowladda federaalkana way eeday macuisley mowduucan ayaan barnaamijka ku falanqeynaynaa waxaana soo dhoweynayaa martida barnaamijka waxaan ku horeynaynaa nabadoon samatar nabadoon samatar maxay tahay sababta uu xasan sheekh ku doortay inuu taageero ka helo maleeshiya beeleedyo astaan ay u tahay macwiis بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين سنة على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين haddii aan su-aashaas ka jawaabo waxa xasan uu yahay iyo wax dadku ay u haystaana laba kala ah xasan ninka la yiraahdaa waa makarofan ay ku hadlayaan duul kale wey. xasan waxaa la yiri abuur oo macwisley raadi laanna idaacadahay ka sheegteen iyagu waxay yidhahdeen ciraaqa lagu xasiliyey maraykankaa keena barnaamijkaas waa barnaamij soo jiray oo wax lagu soo qabtay oo wax lagu soo sameeyey oo wax hagaajiyey wey amar la siiyey ayay fulinayeen xasan makarofan uu ahaa makarofankana markaad ku haysho dantaada meelaad ku tuuraysa marka xasan wax loo soo yeeriyey ayay ahayd isaguna wuu sheegay dadka adbaacda ku hareereysanayna way sheegeen barnaamijkaas inuu yahay saas Een, maadaama uu sidaa u yahay een, hal abuurkeedana uusan lahayn xasan iyo dadka ku hareereysan iyo dadka maarata la qayliya oo qaaqlayaasha ah sida een, cali jaytoo kale iyo hal abuurka ma ayna lahayn wax loo soo dhiibay ahayn markii loo soo dhiibana waxay ku dhibaateeyeen ummadii kaleeto oo dhan ayay lugta ku walaaqeen markay ku walaaqeen ninka arigiisii la joogay geeliisii beertiisii baraagtiisii gurigiisii markii lasoo wado oo yidhahdaa lacagaa laydin siinaya laanna waxaa la yidhaahdaa siyaasaddu dan joogta ay leedahay saaxiib joogtaa male dantooda joogtadaha waxay ka arkeen dowladaha ee kufrigu in la adeegsan karo xasan xasanna markii ugu horreysay hadalkii uu yiri markii la doortay ayaa wuxuu ahaa qabyo ninkii qabyeeyey baa dhammaystira xasanna waxay indiyaan oosiyaan ayuu soo qaado lasoo amray dagaalka lasoo amrana kabacdina xilkiisiyaa dhammaaday markii uu dhammaaday waxaa la amra misnoo layidhi in lagu doorto haddii aad rabtay halkii aad ka sii wadaysaa way ka madax adeygeen qolooyinka kaleeto kii armaajo way ka madax adeygeen sida muuqata xasan waxaa la yidhi marka qabyadii inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa waa loo soo yeeriyey maxaan ku dhammaystiraya barnaamij lasoo habeeyey oo lasoo maaragtay laisla soo lafaguray oo loo soo yeeriyey bacdeenna uu garabka soo saartay u ah yaa usoo yeeriyey marka waxaa u soo yeeriyey maraykanku dowladaha kufriga ugu tun wen yahay iyo yuhuud baa u soo yeeriyey barnaamij loo soo yeeriyey u ahaa ee asagu mid uu ikhtiraacday ama uu wax ka fahamsanaa ama uu yaqiinay maba ahayn wuxuuna aqoon uu ninka qaaday waxaada aqoon haddii aad qaadidna meelaad taqaanid oo geysaad weysaa barnaamijkaas markaa barnaamij ay dowladaha kufrigu soo abaabuleen isku soo afgarteen yiraahdeen shareecada ilaahay aa looga horteegi karaaya lanna sharciyada ilaahay looga horteega waxay u leeyihiin war caday soo saareen oo waxay yidhaahdeen guri kasta iyo geed kasta iyo goof kasta iyo waddo kasta dadka jooga inaan adeegsano si nimankan looga saaro shareecada ilaahay iyo ehelkeeda looga saaro meesha ilaahayna ma una dhihin oo makriga marka ay soo maleegayeen ilaahay subxaanau watacaala ka ka warqaba ayuu ahaa wa makaruu wa makara allaahu wallaahu khayru maakiriin makrigii ay ayagu maleegeenna ilaahay ayaga ayuu ku rogay ilaahay wuxuu maarata dadka muslimiinta iyo shareecada ilaahay ka siiyey deked iyo ayrobor iyo wuxuu ilaahay ka siiyey iyo maaragta iyo meel ay wax uga soo degaan dad aan waxba hayn oo gaadiidkoodu uu iska yar yahay hubkooduna maaragta waxay ayaga ka furtaan iyo wixii lacag laga soo bixiyo la haysto ayay ahaayeen bacdeenna shareecada ilaahay ilaahay subxaanau watacaala ayaa ugu gargaaray lanna wax aad khayr u malaynaysid oo shar ku ah iyo waxaad shar u malaynaysid khayr ku ahay shareecaduna sida ay qabto sharaan u malaynayna laakiin ilaahay khayr ba ilaahay noogu bedelay subxaana wa tacaala deked aan dhammaad lahayn baa ilaahay nooga dhig dekeddaas waxaa ka soo degayey gaadiidka hubkaa ka soo degayey oo nuuc nuucyaal kala duwana gaadiidku nuucyaal kala duwana ayaa ka soo degayey wixii lagu soo qalabeeyey ayaa ilaahay nagu soo wareejiyey ayagana ilaahay wuu ka wareejiyey laanna annagu waxaan dabaqaynay shareecada islaamka waxaan ku taagnayn haddigii nebiga sal alay wasalam annagoo eegnay oo aragnay oo ilaahayna tusiyo ilaahay basiirana siiye aan ku aragno oo kitaabka ilaahay iyo sunnada ka akrinay inay ilaahay subxaanau watacaala haddii aan u gargaarno ilaahay uu noo gargaaray gargaarkii ilaahay subxaanau watacaala uu noo ballan qaadana markii inagu aan toosnaanay ilaahay wuu noo gargaaray maadaama ilaahay subxaanau watacaala uu naga arkay inaan dariiqii nebiga ku taagana sala alay wasalam kitaabka ilaahay aan difaacayno naf iyo maal iyo wakti iyo fikir aan u bixinayno markaan ka run sheegnay ayaa ilaahay subxaanau watacaala ilaahay inoo gargaaray ilaahayna jebiyey rucbi iyo argagaxna ilaahay ku riday macaws ha yeesho ama kastuuma ha wato markuu arko nin mujaahid ah oo socda markuu arko iyo raadida tawxiidka baa orod ilaahay ku sallab orodkana haddaa inagu kama aanaa keenin ilaahay subxaanau watacaala ka keenay jala wacala isagaana rucbiga ku riday dhagahoodana wuxuu maqashiyey indhahoodana ku tusay waxayse aqoon oo aysa maarata ka istaagi karin baa ilaahay tusay subxaana watacaala macawisleyda marka ay sheegayaan waa dad ay soo sireen waa la soo siray soomaydna arkay idaacadaha waa laysoo siray waa laysoo siray anigu shaqo kumal kuwale ma aragteen imise hadalay leeyihin midaa wuxuu leeyahay ood aragteen ciidamada ay keensadeen markuu ka hadlayey ninkii joogay busley wuxuu ka hadlay doqonta usha agteeda ku dhifo hadday garan weysaa iyada ku dhifo ushi waa garan waa laakiin hadda anay ugu dhacday bu markaasuu wuxuu dareemay inay ay ku dhacday uu dareemay xaqiiqdii uu ark gacanta marka lagu dhigo aad ninka ka qaylayey waa laysoo wada xamar baa laga soo kaxeeyey aadaa la geeyey shan boqoloo kilomitr wey shan boqoloo kilomitr marka la geeyey miirkaa u yimid maskaxdiisaa soo degtay nimankaanuna saaxiriin wey waxay soo sixrayaan ilmaha habruhu dhaleen oo masaakiinta bay soo sixrayaan markay soo sixraan oo ay lacag sixran iyo balaayo u dhiibaan bacdeenna waa soo kaxaynayaan meesha marka ay geeyaanna shaydaankii maalintii beder isku soo ekeysiiyey ninka ugaaska qabiilka u ah ayaa wuxuu yidhi markii dagaalkii uu bilowdo malaa'igta uu arkay ayuu wuxuu yidhi ina beriku minku shaqo idinkuma libi waana ka teg ha oo ka cararay ordu isku sii da leannu wuxuu u jeedaa iyagu waxaysa arkayn buu arkaya waxaan leenaha marka oon u sheegaynaa dadka war dadkanu dal meeshan kama yaallo dadna kuma lahan diinkoodiina maahan waa diinkiini waxa la diriir laydin leeyahay macawiis lahaade waa dadkiinni waxa aad dilaysaan waa beertiinni waxa aad baabi'inaysaan waa xoolihiinni waxaad baabi'inaysaan inaad caqliyaysataan dhug yeelataan baa la rabaa nin baana ka gebiyo wuxuu yidhi hadaf xumaha gaalada horkee ee hunguri qaaday hadduu hiiliyo hiiliyo hadafka uu seego haddii gaal hawaasana keenu hiiliya gacal siiyo hadigii rasuulkana hadduu hiifo oo hororo haddii gaalkii huurada laha uu haybsho gurigiisii hooyaale gaba iyo haddii heella lagu qaado hadaf xume xaggee baad ku haray adaa hooyadaa dilay ninka marka macawisleyda ah ee arigiisi ka soo tegey ilmihiisi ka soo tegey goofkiisi kasoo wafaran jiray geeliisi ka soo tegey baraagtii ka soo tegey gurigii ka soo tegey intaa ninka ka soo tegey ee soo baxaya kitaabka ilaahay la diriray kitaabka ilaahay wuu soconaya ilaahay intuu ugu talagalay gurigiisina waa tegayaaye xagguu ku noolaan doona weye tusaale wey nin baana gebyo kaleeto wuxuu yidhi ma macaansan karo ruux maskax yari mid abwaan shubay muraayad baan ka hor dhignaa kii masare gaabanbu qofku dareenkiisu ma joogo laakiin dareenkiisu wuxuu yimaadaa marka uu jabo oo haad iyo habarboo loo loogo waan kusoo laabanayaa nabadoon samater markan waxaan dhankiisa siinayaa aqoon-yahan ramadaan ramadaan qoritaanka macawiisileyda yay fursad u ahayd بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن سواشاس جوابت هذا هرت وكحيل الدرتاي سيد الله أركايو باش هو أصل يفرع جيت كلامن كادي لقى جوي ومت كسردشو لكن هدي جرد اللي جوي أصل ك مصابحه أصل ك ومريكن إيرير قلبيد يهود أيا فرصة وأركاي waxaan kala arkaysin waa hayaraac waa yesman waxa ay dhahaan waay waa nacamleeyaal midkaada madaxweynaha xasan sheekh naftirkiisa ayaaba meelaha la taagnaay oo meel munaasabad xaflad uu ka hadlayona ka caddeeyey anagoo qorsho looga takhalluso raggan mu'miniinta ee ilaahay shareecadiisa u dagaalamaya inay kor ahaato waah weyne uu yidhi marka maadaamaan keeni weyne waa naloo keena uu yidhi annaguna waa qaadana waay marka bajedka ay ku samaynayeenna waa loo sameeyey qorshahaasne ma aha soomaaliya keliya waxaa laga sameeyey afghanistan ciraaqa ka horreysoo laga sameeyey waana qorsho oo u deganba nimankan reer galbeedka oo ay kula dagaalamaan shareecada ilaahay marka waana ku fashilmeen oo nimanka hadda lasoo xulana waa la yaqiina waxyaa nimanka isbaarada u tiilayee dadka dhici jiray ee gabdhaha kufsa jiray ee ummadda ka qaylisiiyey ee waddadii laga mari waayey ee abaabuli jiray dagaaladii qabaa'ilada qaarkoodna aan naqaanba ee faruuryaha cuni jiray xilligii mujaahidiinta ay ka talihayeen dhulka ay joogaan markii qabiilkii qabiilka kale uu arko uu yidhahdo walle waxaan ku kala aamusannahay waa un raggan intay nagu dhex jiraan hadday naga dhex baxaan un waa isnaqaanaa nimankii noocaasa ee u hanqaltaagayaba shartaas iyo balaayadaas iyo shayddaannimadaas waa isla ayagii wax la qoray ragga loo abaabulay inay la dagaalamaanne waa kuwa hadda ilaahay jeclaayo qur-aanka uu ku caddaystay qur-aankana waa daalika alkitaab laa rayba fii hudan lilmuttaqiin aduu marka ilaahay wuxuu jecel yahaa naca adaa lagu nacay waay macnaha ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanun marsuus raggaa safkaas ku jiro oo ilaahay uu doortay oo shareecada difaacayo maantana hadda magaceedana waa dhacay sababtoo dhagartii la mareegayay ilaahayna waa caddaysto fa in kaana lakum kaydun fakiiduuni haddaad dhagar isku haystaan soo socdaada keen la imaada wax waa ku tari waayeen maanta waxay maraysaa meeshii loogu talagalay inay mujaahidiinta lagu naafeeyo in ayagii dhexdooda ay isnaafeynayeen ay isdilayeen bal iska daayay kuwii soo abaabulay oo madax isku sheegayay ee qorshahaas ka shaqeeyay taladaas iyo fikirkaas maraykanka soo qaatay inay maanta la xumaatay marka hogtaa beder shaydaankii markuu abaabulo abijaal iyo qoorta u geliyay saxaabadii qartablis yidhi ee uu arkay falamaa taraa'at ilfi'ataan nakasa calaa caqibay waatuu cararay muxuuna yidhi faqa innii barii'un mink innii araa maa laa tarow innii akhaafu allah wallahu shadiidu lciqaab shaydaana intaas gartay ayaguna haddee marka dambe hun dad baraarugo oo caqlile un waa la arki doonaa sideedaba dheriga waxaa la yidhi waxaa karka ka keena kulaylka dadku markay karaan dantooda waxay taa iga ogaanaya si kale kuma ogaa karaan sababtoo ah shiddo iyo culays iyo dhib kadib ayaa la ogaadaa ilaahay qolo sideedaba inuu beddelo balaayada ay ku jirto uu ka beddelo khayr u dooro ma dhacdo ilaa ay ayagu khayr ka qaataan ama khayr ay ku jiraan kama baxaan ilaa ay ayagu sharta doortaan marka waxaa loo baahan yahay in inta la baraarugo indhaha la kala furo sideedana waxaad ogaataan mar walba ilaahay cirkaanaad arkaysiin inuu kor yahay dhulkuna hoos yahay waa alla howshiisa saa yeelay wuxuu alla saas ka dhigan cid ka bedeli karta ma leh allaana yidhi wajacala kalimata aladiina kafaruu suflaa wa kalimatullaahi hiya alculyaa meeshaasayna u dhammaanaysaa sababtoo ah waalcaaqibatu litaqwa ciribta dambe waxaa iskale kuwii alla ka baqay ee sidii alla uu rabay rasuulkana uu amray raacay ee ku dhaqmay fuliyeyna amniga lagu sheegayane iyo nabad iyo istiqraar haddii la rabo waxay ku xidhan tahay fa ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun yaa waa labada qolo waa aladiina aamanuu iyo waladiina kafaruu yaale marka su-aashaas jawaabteeda allaa baxshay الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كوا شريعة كل رغمي إيه أن وحبا كل برحين وحير وطلقي فكر سان يلنا أن ككر لأن الله يري النبي يري بس أو فسرك تفسيرك سنة النبي قاتي وحان أهين هبا يراتي لوغا ما فرديو من لغا سوايو إني قول يلبن إيه نصر هلان أما ami soomaa tagtay ad misaa socoto ayuu soomaal wada keena waxaad iska daayay waxa waaye in tastaftixu faqad jaakum alfatxu waa fiirsanaya muuqaal uu leeyahay waa laxaaqa shabaab faqad jaakum alfatxu meel walbaa lagu galo lagu baaba'shay waa ogyahay wain tantahu fahuwa khayru lakum inay ka toobad keenaan la dagaalamka shareecadaana u khayr badan wain tacuudu nacuud eyusomiya kuwa kala sii keena ilaahay iyo malaa'igtii mu'miniintii waa diyaar walan tuqniya cankum fi'atukum shay-an walow kahurad magagiinna inta hadda iska daayto mee laba kun labaatan meeyo kun iyo soddon meeyo kun iyo boqol haddaad naqataa xataa waxba ma gashaan sabab wa ana allaha maca almu'miniin ilaahay dadkuu jecel yahu micigooda yahana waa mu'miniinta guusha iyo ciribta dambana ayaga iska leh waa tahay waan kusoo laabanayaa ee ramadaan markaana waxaan siinayaa ee nabadoon mukhtaar xuurshow xasan waxaad ka mid tahay nabadoonnada gobolka shabeellaha dhexe muddo waxaad wadeen wacyigelin ku aadan ama ku wajahan qabaa'ilka maxaa wacyigelintaasi ka hirgelay si halista loogu saaro maleeshiyaadkaas
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، waa runta ah muddo badan ayaa la waday wacyigelin Ah, inkastoo ah, dagaaladuna ay socdeen wacyigelintuna way ku reed socotay dadkuna sideedaba weligeedba lagama noogo in khayrka loo sheego marka macaawisleedu waxay aheeday wax ay walba si khalada lagu sameeyey gaaladuna sideeda mar kasta oo ay ma tagto oo ay dal muslim ay kusoo duuli tagto waxay indha ka dhigataa dadka dalkaas jooga dadka ugu liitay indha ka dhigataa iyagoo rabta inay barnaamijkeeda ku fuliso Eh, soomaaliyana uguma horeyso eh, in dadkeeda laysu adeegsado gumaystayaashii hore sida ingiriiska talyaaniga mar kastay dagaalka ay wadeen la- amba koof- koonfurta ama waqooyiga ay ka wadeen dad soomaaliyaha indhow u ahay haba ka tira yaraadaan kuwaan hadda yaacaya laakiin dad soomaali ayaa markaas indhow u ahay waa barnaamij ay gaaladu si guud ay u adeegsadaan Eh, maxaa ka soo baxay marka eh, dadkii eh, ilaahay kumada raadee barnaamijkii aad ka wadeen iyo warbixinadiin iyo baraarujintiin iyo hadaladii aad dadka ujeediseen maxaa ka soo baxay markaan usoo laabto Eh, wax badanaa ka soo baxay macaawisleydii wax badan aad iyo aaday u kala yaraadeen maanta eh, duruufaana kala yaraysay macaawislaydu laba arrimoodba way kala yaraysay arrinta koowaad waxay meesha ka waayeen danta ay raadihayeen way ka waayeen dad oo ciidamada socda ku qiimo ahoo wax la sii hayo mushaarad leh isuma leeyahayn way waayeen wax lacaga oo la siiyey way waayeen kooda dhaawacma wax daryeelho waaye kooda dhinta wax megdhowho waaye dhammaantood xataa kuwa eh, ciidamada ay dowladdu sheegtaan wax megdhowa ma laha waa kuwa eh, maalin kasta ka cabaadaya eh, idaacadaha ka cabaadaya oo dhahaya dagaal hebelan ku dhaawacmay layma daryeelin waa kii dariiska u lahay oo nambarka u lahay hadda macaawisley oo kasii hooseysa maxaad ka filanaysaa macaawisleyda markay dhibaatadaas badan ay arkeen wacyigelin badan loo sameeyey aad iyo aad ay tiradooda u yaraadeen midda labaadoo tiradooda aan u arka inay yaraysay waxay tahay duruuftay arkeen dadkan waxay ahayn dad xoolaaleya lasoo siray loo gacan haatiyey meelaha laga qoraayo badarra in la keenay uraaya qamadiyaal uraaya in la keenay loo qaybiyey qaarkood halhal qasinado oo risaasa la siiyey nuucaas ay ahayd wax lagu soo shaqogeliyey markay wixii ay dhammaadeen ay arkeen inaysan dan meesha aynusan ugu jirin intooda badan way ka tageen sideedana waxaa waa dadka eh, xoolaaleyda ah ee ama geela ka soo tegay ama lo-da ka soo tegay ama ariga ka soo tegay kuma joogi karaan eh, saacado badan amba maalmo badan amba eh, barnaamij badan oo ay meel ku joogteeyaan ma samay karaan haddana sanadkaa wayba ugu darantao xoolahoodii way abaarsaday maanta marka iyagoo xoolahoodii eh, abaarsan yihiin aad iyo aad ay ugu wada tageen maanta haddaa wax la dhihi kara macaawisliyaa la jirta nimankan ma jiraan haba u gacan haatiyaan iyaga naftooda eh, dhibaato badan ay kala qabaan oo meelaha ay qaar ay ku eedayahayan waanu arkaynay oo ay leeyihiin macaawisliyadu waa dad aad u dhib badan dhibaatay noo geysteen ay leeyihiin waanu arkaynay haddana mar kastoo ay eh, rabaan inay meel aadaan way u gacan haatiyaan laakiin maanta u malayn maayo cid maanta la siraayo oo macaawisliyahaan kaalay in la yidhahdo usoo dagaalgelaysa in la heli doono u malayn maayo waa mahadsantahay nabadoone Een, markaan waxaan siinayaa een, nabadoon samatar nabadoon samatar waxaan jecelnahay markaan inaan eegno macwiisley iyo wax laga dhaxlay ogaalkaaga macwiisley maxay soo kordhiyeen بسم الله الحمد لله رب العالمين بين السنة على أمور الدين والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من قاف أدلجه ومن أدلجه بلاغ من سلة ألا أن سلعة الله خارية ألا أن سلعة الله إلى الجنة إن أرتها مع وسلي مع وسلي وور وماركتا إن إن istilaac afgarashow macuusley ciidan maaha dowladeed Een, waa mooryaan mooryaanina sideedaba een, meel ma istaagto shalana waa la jeclaa maantana qayladoodaa baxaysa macuusley waxaa laga dhaxlay isbaaro meel kasta taalla oo waddada bilqan iyo gabdho la kufsado iyo dad la laayo oo baawur saaran ayaa laga dhaxlay maantana waxay taagan tahay qabaa'ilkii ugu horreeyey ee macawisley sameeyey inay leeyihiin shareecada islaamkaan rabnaa oo laga fiirsanayo maaragta idaacadaha laga dhegaysanayo oo maaragta ayaa lagu arkaya Een, soomaalidana wuxuu ku mahmaadaa weel kasta wuxuu ku jiraa ka dhidida wuxuu ku jiray baa ka dhidida dadkaas leanno wiilkiisi wuu dhintay gabadhiisi waa la kufsaday xoolihiisi waa la qaatay xoolihiisi waa la qaatay wax u fayoobi ma jiraan wax u fayoobi maadaama aysan jirin shalay ninkii abaabulayey ee laha macausleeya kaalaya oo macausleeya laydin yidhaah oo lacagan idin siinaya oo rasaasaan idin siinaya wuxuu ahaa sambaloolshe baalkii wuxuu ahaa sambaloolshe sambaloolshe maadaama uu ahaa haddana sambaloolshe wuxuu taagan yahay macausleey qaa'imiin wey qaa'imiin weeyaan uu taagan yahay waxaa laga dhaxlay marka waxa weeyaan ishaydaaris iyo inay ishaydaaraan eelu naarku markii ay naarta tagaan baa layidhi way ishaydaareen adaa waxaa noo keenay adaa dhibkaa noo keenay ninka hoggaanka u ahaa oo maaragtay jaanibkaas ilaahay cadaabkiisa geliyey way is eedeeyaan marka is eedeyn iyo ishaydaarid iyo maaragta iyo iyo adaa saas yeelay iyo adaa saa noolahaa iyo adinkaas sidaa nagu sameeyey unbay isku hayaan hadda dhaxalka laga dhaxlana waxa weeyaan dad la dilo dunyo la dhaco baawur la gubo baalki la dhihi jiray gabdho la kufsado intaas unbaa laga dhaxlay wax kale oo laga dhaxla haba yaraatee ma jirtaan dhihi karna haddii ay tahay macuusle maxaa laga dhaxlay macuusle iyadu waxay dhaxashay waxay dhaxashay dhulkay degi jireen inay ka barakacaan maalkoodii dhammaado xoolahoodii dhammaadaan guryihii ay ka tagaan baraagihii ka tagaan intaasay iyaguna dhaxleenoo dhaxal u heleen intaasee ay dhaxal u heleen dadka muslimiinta mujaahidiinta dhaxal waxay u heleen wax alle iyo wixii ay lahaayeen ta ka tagaan inay iyagoo bannaankaa taagan sharcada ilaahayna ee ay noosh oo weli taagan tahay iyo da- ehelkeedii ayay iyaguna dhaxleen lanna ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yah ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin ilaahay subxaana watacaala haddii een, aad ay qaataan dadka muslimiinta ahi yah oo amarka ilaahay ay fuliyaan nasru lmumin ilahi waa u gargaaraya ilaahay wuu u gargaaray dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ilaahay wuu u gargaaray gacmahoodaa ilaahay soo geliyey waxay haysteen gaaladu ama macawiis ha lahaado ama surwaal ha lahaadee waxay haysteen ilaahay gacantoodu kusoo wareejiyey ilaahay baan uga mahad- mahadinaynaa subxaana wa tacaala maadaama ilaahay subxaana wa tacaala na fahamsiiyey oo ilaahay na garansiiyey ilaahay wuxuu nagu addoonsaday inaan fulino oo maxay yihiin jihaad fii sabiilillah inaan u istaagno oo aan maaragtaa qoorta ka gurno gaalada gurigii meeshay galana loogu tago meesha ay maaragtay ku- godkay ku dhuntana loogu tago inuusan macnaha een, walaal een, sishaadaa wuxuu lahaa een, meel kasta haddii aad gashaan oo god kasta iyo guri kasta aad gashaan waydin kugu soo gelinaa buu waana run way dhacday in loogu soo galay gobolka banaadir aa loogu galay ood ogeydeen waxaa loogu galay gurigii macawisley lagu quudinayo oo lagu daaweynayo lagu dabiibayay baa loogu galay waxaasoo dhanna waxa weeyaan ka warqab iyo ilaahay subxaana wa tacaala il ilaahay dartii usoo jeeda baa waardiinaysay isha ilaahay dartii usoo jeeda markay xaqiijisay meesha inay ku jiraanna ilaahay subxaana wa tacaala waa maaragtaa waa u fududeeyey bacdihiina indhahoodaa la laabay indhahooda ayaa la laabay Een, saxaaba rasuulilah ilaahay subxaana wa tacaala markii ee, nabigu uu ka hadlay sal alay wasalam oo la soo gudbiyay akhbaarkoodii nin ayaa u yimid nabiga sal alay wasalam wiilkiisiyaa la qafaashay gaaladu qafaalatay muxuu ku yidhi rasuulka ilaah, wiilkayga gaaladu qafaalatay laa xawla walaa quwata ilaa billah badi bal ciidan lama siinin bacdayna ehelkiisii u laabtay intii marka la yirina oo laa xawla walaa quwata ilaa billah ay badiyeenna markaa ka bacdina wiilkii ilaahay subxaana wa tacaala sifo uu garanayo ayaa ilaahay maarata xariggii ilaahay uga soo badbaadiyey ayagiina hurdaa ilaahay ku salladay hurdo ayaa ilaahay ku salladay asagiina ratib baarqabo meesha taagnaayo dusha uga dhacay sagaashan iyo sagaal halaad baa soo raacdaa la yidhahda wiilkiioo boqol wataa yimid geela ma fahamteen marka ilaahay subxaana wa tacaala facaalu limaa yuriid wey suu doonu ilaahay dadka ugu gargaaraya suu doonu ilaahay dadka maarata u- u barwaaqaynaya suu doonu dadka ilaahay wax u fahamsiinaya suu doonuna ilaahay dadka waa u halaagaya kuwa halaaga ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ee ilaahay subxaana wa tacaala addoommada u noqon waayey ee ilaahay caasiyey ilaahay naguma daro innagana ilaahay hana sugo iyagana waxaan leeyahay ilaahay u soo laabta oo ilaahay ka cabsada macawiis leeyey wax aad haysaan lama arko adduunna ma haysaan aakhirana ma haysaan aakhira waa ka tagteen kitaabka ilaahi waa ka tagteen kitaabka ilaahi waa ku tumateen een, aakhira adduunna ma haysaanoo wax aad haysataan lama arko waxay idinkaga soo hartay isbaaro oo aad ehelkiinin dhexdiin aad dhiga kartaan oo qabiiladii ku kala go'day oo qomkoodii ay ku kala tageen ayay idinkugu dambaysa wax kalood haysaana ma jirtaan marka ilaahay u toobad keenaan leeyahay haddii i dhegeysanaya haddii i dhegeysan doonaanba biidnillahi albaari intaasaan leeyahay waayo markaan waxaan siinayaa een, nabadoon dhuwow nabadoon dowladda federaalka iyada markii hore kama fekerin miya in waxaan oo kale ay ka imaan karaan macuusiliyada Eh, barnaamijku eh, ma- waa ka weynaay dowladda federaalka waa ka weynaay barnaamij maraykanku wato ahay waa loo keenay sideedana barnaamij haddii loo keeno fulinay leeyihin maahana iyagu doorasho ma laha marka sidaas aysan eh, ugu kala raaracin marka hore u wada qaateen inkastoo markii la arkay eh, dhibaatada ka timiday laysku eedeeyo hayo adaa yeelay adaa yeelay iyo anagu hore waan uga dignay ay qaar le ay hadda soo baxeen haddana ee, barnaamij ay ku diidaan ma haynin wuxuu ahay barnaamij loo soo si duuduuba loogu dhiibay duuduubkayna u qaateen dhibaatada haddee lagala kulmayn hadda waa mid ee, maanta muuqata oo ay ku kala tageen oo jabka ka gaaray ee, meel kasta uu gaaray baqadkoodii iyagoo baqaya muqdisho ay galeen haddana waaga ee, ay meel ay aadaan ay la yihiin oo madaxdooda ay ku ee, ay tamanihayeen oo ay leeyihiin inaan dalka isaga baxno ay mudan tahay meeshaan lama sii joogi karo marka barnaamij ay- aan lagu kadsoomin oo loo keenay oo aysan diidi karin ilaa qofku haddii eh, la quudiyo oo ah, ga- ga- gacanta lagu haayo howlihiisa eh, eh, lacag lacageed gacanta lagu haayo la biilo ma diidi kari amar kastoo loo keeno marka sidaas darteeda barnaamijkaas lagu qaatay waana barnaamij lagu khasaaray oo khasaarada ka gaartay maanta ay wada- dhammaantood ay wada qirayaan
Waa mahadsantahay nabadoone markaan nabadoon samater ayaan ku laabanayaa nabadoon samater waxaan jeclahay inaan si gaar ah su-aal kaaga weydiiyo kulamo dhowaan ka dhacay beledweyne taliyaha sirdoonka dowladda federaalka samboloolshe oo wax ka as-aasay macuusileyda ayaa macuusileyda ko- ka codsaday inay ammaanka faraha kala baxaan wuxuu sheegay inay ceeb usoo jiideen dowladda federaalka samboloolshe ma taliyo dowlad oo sirdoonba mise waa qabqable
bismillah Een, kullitii sadar muuqda su-aalka dhan baa la yidhi Een, sambaloolshe ninka la yidhaahdo een, markii sii hore markiisii hore wuxuu ahaa qabqable qabqable uu ahaa asagaana abaabulay macuusileyd markii macuusileyd uu abaabulay wuxuu ku yiri kelmadihiisa waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa een, shalay annagaa idin raadinaynay oo idin lahayn kaalaya gacliyo war kaalaya dagaalkan lala gala war lacagan idin siinana idin lahayn maanta laakiin xoolihiinna inaad qoryaha kala baxdiin wey uu yidhi ilaa shabaab idin dayn mayaane kelmadaasuu adeegsaday haddeerna wuxuu taagan yahay een, dantii loo abaabulay waa socon weyse iyagiina ku timid oo idaacaday waxay ka sheegayeen inay een, asaga iyo odawada isla socda inay tageen hiiraan beledweyne tageen markay gelayeen een, lamagalaay qoryo in lagu qabtay qoryahee in lagu qabtay waxa ku qabanayana macuusley weeyeen waxaan ugu qabanaya xafiiskii een, sambaloolshe oo ku yiilay hiiraan qoladii meeshay deganeyd een, een, jawaajiistiisii ayaa la damcay in la galo qoryaa lagu qabta ayagaaba hortaaganba wax uu ka cabanayo uu leeyahay een, amniga shaqo kuma lihdin amniga dadka muslimiinta maaha amnigooda wey horta midda koowaad waa ayaga amnigoodii aa qiilqiil ku jira lannahu ninkaanu askari maahan waa nin lagu soo ciidansaday lacagaan ku siinaya sandareerto sandareertaa lagu soo ciidansaday wixiina wuu waayey maadaama wixii u waayey wuxuu ka raadinayaa xafiiskan wuxuu ka raadinayaa inay ya inay wax laga siiyo wuu ka raadinayaa ina xafiiskan wax laga siiyo uu ka raadinayaa maadaama uu ka raadinayo meeshii uu hortaagnaan jiray weeyaan meesha loo diidan yahay oo shalana laga qoray oo looga gacan haatinayay wuxuuna ku qasban yahay wuxuuna ku qasban yahay in uu meesha taagnaado lanna gurigiisiyaa laga soo waday mana garanayo meelu u laabto meelu u laabto ma garanayo gurigiisa waa laga soo kaxeeyey waxaana ka soo kaxeeyey sambaloolshe iyo cali jayte sambaloolshe suu u joogay waxaa laga dhigay mas-uulka nabad sugidda aa laga dhigay markii laga dhigay wuxuu arkay xumaantii uusan shala arkaynin uu maanta arkay wuxuu arkana oo aragtida u keenana waxay tahay waa jabka jabka ka soo gaaray barnaamijkaas jabka ka soo gaaray weeyaan sambaloolshe marka een- een- een, waxaa la yidhi qaylo warma kama turmaan maantay ka yeeli mayaan kana aqbali mayaan waa ka diideen inuu inuu ka ka tagaan meeshan isaguna ma wadi karo shalay wuxuu doonayey inuu guri waddo iyo baalka la dhihi jiray iyo iyo iyo laami iyo jid care socda iyo baalka la dhihi jiray goof dhexdiis shabaab in loo galo maanta in loo galay isagay taaganta oo col- o- waa collaytan baa dhex maray collaytan ayaa dhex maray maanta marka wixii uu ahaa shalay ayuu yahay wax kalena waa loogu daray oo waxaa loogu daray eh, mas-uulka nabad sugiddaa tahay nabad sugidi haddee nabad sugidi shaqay leedahay shaqadii ay lahaydna wuu soo dhaafay oo isaga ka soo tegey wuxuu dhex socdaa een, macuusley macuusley isaguna waxay isku fahmi waayeen rabitaankiisa shalay shalay rabitaankiisu wuxuu ahaa macuusley in la abuuro maantana rabitaankiisu waxa weeyaan macuusley inay ka baxaan qadka oo ay joojiyaan oo dowladda xafiisyadeeda faraha ka qaadaan weeyaan ayaguna waxay leeyihin dowladda meesha annaga ku haynee meesha maba taagnaa kartiinba marka een, soomaalida waxay ku mahmaahaan ninka afar haanood oo shara raraa labada ugu waaweyn isagaa la dega labada ugu waaweyn isagaa degsada ninka la yidhaahdo een, ee, sambaloolshe labadii ugu waaweynood oo sharta ahayd buu la degaya wuxuuna diidan yahay inuu la dego wuxuu rabaa inuu nabad galo ehelkiisii way nabadgeli waayeen hadda asagaa lagu eedaynaya qabiilkii uu ka dhashay shareecada ilaahayaan rabnaahay yidhaahdeen oon isku xukumaynaa si aan u kala badbaadno laanna way islaayeen macuusile cunug kasta gacanta qore u galay qoriga gacanta u galay gacantii qori markuu u galana waxaa la yidhaahye caqli kala celinaya lama arko diin kala celinaya lama arko dadkii kala celin jiro muslimiinta ahayd oo shareecada ilaahay ku dhaqi jiray oo kii wax dila soo qaban jiray oo kii maaragtay een een dulmiloo isbaaro dhigta ka celin jireen way la dirireen oo dagaalkaa lagu iclaamiyey een marka haddeer waxay maraysaa waxay maraysaa meeshii ugu dambaysay fakaaran qaba qowsin oo adna ay maraysaayo qof walbihiiba wuxuu taagan yahay warsee yeelnaa see uga baxnaa macuusley warsee uga baxnaa dhibaatadan warsee ka yeelnaahay taagan tahay marka odayaashoodii hadalla noocaasaa aan ka maqlaynay waxaan leenaha marka odayaashooda ilaahay caqliga ha idiin soo celiyo xigmad ku dara iyo caqli inaad maaragta aad kitaabka ilaahay u laabataan sharcada ilaahay inaad maaragta garab siisaan sharcada ilaahay adinkaa u baahana iyadu idinma baahna inayna idiin baahnayna waad aragteen waxaan leenaha marka sharcada ilaahay usoo laabta sharcada cid idinkama lahan waa laydinku soo dhoweynayaa waxaa toobad keena oo ilaahay u toobad keenaan leenahay nimankaana inayse wax idiin hayn waad aragtaan ama sanbaloolsha ha ahaado ama kii qaliyayo cali jeyta ha ahaado ama xasan gurguurta ha ahaado kulligood danley weeyaan danley qandaraaskii haddeer wuu dhammaaday qandaraas kaleetona lama soo qaadan qandaraaskana adinkaa laydinku soo qaatay haddii qandaraas mashruuc lasoo qaato oo boldoser lasoo kaxeeyo boldoser lasoo kireeyo oo meel la keeno carituur la sameeyo webiga la yidhaahdo hal carituur carituurku markuu dhammaado boldoserka meelaa la dhigaa boldoserka iyo baabuurta lagu shaqaynaya meel baa la dhigaa adinkuna macuusley iyo odayaasheeda haddaad tihiin iyo dadkay ka dhasheen meelaa laydin dhigayo maanta laydinma baahna maanta e laydinmaa baahidiina way dhammaato waa maqlaysa in laleeyahay ka jooga oo ka fariista oo laydinma rabo oo balaayay sameeyo dhibaatay sameeyo in laleeyahay marka waxaan dhihi lahaa caqligu ha shaqeeyo oo caqliyista oo ku caqliyista waxa aad soo marteen wiilashiina way baabi'een kun wiil ka badan baa idinka dhimatay kunka wiiloo dhimatay maxay u dhinteen ya waxay u dhinteen kitaabka ilaahay ayagoo la dirirayay dhinteen beebelkana difaacaya oo doonaya inay beebel laga hirgeliyo oo kaniisadaha ay maaragtay ay taliyaan kaniisadaha in looga taliyo ummadda masaajidada la dumiyo oo la baabi'iyo masaajidada intaasi u dirirayeen wiilashiin adinkuna aad gacal iyo sokeeyo ugu ahaydeen oo odayaal ugu ahaydeen war isbar qabta maantay maanta ayay idinla gudboonta inaad isbar qabataan inta madaxiinu ciidda ka sarreeyo ad noosh yihiin intaasaan kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan siinayaa aqoon-yahaan ramadaan waxaad dhammaantiina muujiseen in la eedeeyey macawisley maxaa laga baranayaa dhismahoodii iyo natiijada ka soo baxday
haddaba duruus oo ay ku cibri qaataan oo ay ka barteen buwaagta soomaaliga waxaa la sheegi jiray cunug ari ilaalinayo inta wax keligiis meesha cadla ku noqdo wax u sheekeeye waayo inta qeylsho yiri war dawac war uuley war yeey war wa cadowgii arigaana soo weeraray dadkii beerihii jooga dhan yaambooyinkeetuna usoo kala ordeen marka hadday usoo kala ordeen oo loo yimid uu yidhi war waxa imada daaliyaan waayo saas darteed dhowr maalin hadduu ku celiyay u carooday maalinkii dambe si ruruna ugu timid marka hadduu qayliyo waxaa lihi waa kii nagu ciyaaraya naga daa sideedaba waxa waaye dad shayddaan tala u haayo darsi qabaa'ilada qaarkooda hadda wax ku bartay oo qabiilada soomaaliyeed qabaa'il ka mida waa maqlaaya dhahayo waxaan qaadanay shareecada ilaahay oo ku dhaqmayn ewelna waxaa loo midoobo oo lala dagaalaya ee macwiisleyda loo sameeyaaba shareecada ahayd haddana waxaa la arkay in waxgal iyo waxtar ay tahay wax kaloo lagu kala bixi kara ama aan lagu kala badbaaday iska daaya caamiga soomaaliga wuxuu ku leeyahay kala bax kitaabkaa qaba middaasay kusoo gunaadantay marka waxaa laga bartay cashir aada u weyn shallaayto iyo qooma mayna ka joogaan haddeertaan mana u malay doono hadda dhowaanahan dambe haddii foodda lee saaro waxay noqon doontaa un nin toos oo dowladda federaalka uga socdo asgari la yaqaana maana ma dhici doonto nin xoolihiisii jiilaalkan iyo kulaylkan joogo ee biyo u baahan beerihiisina inuu sii diyaarsado roobka soo socdo ugu tala galo asigaba miye barkadiisii biyihii ka dhammaadeen inuu biyo doonto rabo waa fursad ka dhammaatay joogaan loogamana fadhiyo dirsi adag oo aada u weynayna ka qaateen haddana saan aragnay in badan oo ayaga ka mid a siday u badan yihiinba waa ka gaabsadeen barnaamijkaas sababtoo waxay ogaadeen runta intii hadda lagu shubay hadda tagtayo taas waxa waaye waa lagu shubayoo dabkiyaa lagu shubayoo waxaa ka bisleysta oo qandaraas ewalba lasoo qaato u ahayoo ka dhiigeystay ninkii xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha dowladda federaalka ahaa kuwa dambena waa ay baraarugeen si aan ayna u naqanin xaabadii xasan oo wax ku karsanaya ayna u naqanin
waay ugu dambeyn maxaa baaqa u jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed
ummadda soomaaliyeed baaqaan u jeedina waa kii allah iyo rasuulkiisa ay u jeediyeen tala ilaahay iyo rasuulkiisa ka wanaagsan oo cid keenaysaa oo looga fadhiya xataa ma jirto ama laga yeelaya xataa hadday la timaado waa war aan biyan kama dhibcaan ahayn waana allah iyo ergegiisii oo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh waalihi wasalam soomaaliyey in badan in badan haddana waan ku celinayaa wax idiin dhaama arki maysaan ilaa aad ka qaadataan shareecada allah waddankan qabiilaa leesu laayey waa leesku baabi'iyey ilma adeeraa is cunay meeshii ugu xumeed markay tagtay hogaamiye kooxeedyaa kala xareystay hub etoobiyaan waa ku saa daabul aniga indhahayga waxaan saaray lidka nooca qoryahan artifive kalyar ee ina tareeya lagu wado hogaamiye kooxeedyada mid ka mida oo wado loo wadee ciidankiisa uu gelbinayay waa hebel ninka hubkan wado waa midka hadda federaalka baarlamaanka een sanadka aqalka sare ku jira xaaji muuse suudiyaal xawliira indhahayga anaa saaray waxaa loo soo siinayana jacayl mahin etoobiya ay noo qabtay waxay ahayd in soomaaliyu isbaabi'iso ilaa la gaaray rid iyo baalkan aqoon iyo khibrada u baahan yahay iyo maye hoon afriga hada- hagaysay rig bug haddii la siiyo meesha ku dhacay idaacadda iishad war deg dego haddana soo gaaray M- madfac nooca artififeka la yidhaha wuxuu ku dhacay sila ag- ameerikaanka soo celi soo celi bug maqaayad bakaaro ku dhacay war deg dega isla baalkiya wuxuu ku dhacay bak- maqaayad mahaas ku celceli waa la yaqaanaa xaaji muuse aa marka saasaa laysugu baabi'iyey hogaamiye kooxeed yaa ummaddii laysugu diray markaasaa layi warsaan talanoo ma ahan faraha laga gubtaa layidhi aan isdaba qabanno dadkii ul- cilm- ulcasmiga ahaye ee maaratay aan- ah, dadkii cilmiga u sa- caqliga u saaxiibka ahay dadkii caqliga waxgaradka ahay iyo culamaa udiinkii aabbooday warsaanna ma qabataa layidhi maxay alla aan usoo laabanno ilaahayna qolo ma bedelo ilaa ay ayadu isbedesho haddaad baadil aheedood xaq qaadatana xaqii uu ilaahay ku siina adoo xaq ku taga haddaad baadil qaadatana balaaya ku kordhayso markaasaa ummaddii shareecadii qaadatay maxaakiimta islaamiga waa la yaqaan qadkii muqdisho keliya oo laysu mari waa laysu furay dekedan hadda shaqaynaysa way xirneed maxaakiimta islaamigaa furtay eelaboorkan waa u xirnay oo international aadan cadde ee hadda loo baxshay waddan f- nidaamsan oo ummaddii laysu nidaamiyey ee laysu maray ee meel kasta qad cagaaran iyo mukulaal madow la waayey ummaddii dhan ay maaragtay isdhex yaacday eelaboorkii wax walba kasoo degayan quruxdaas markii loo baxay gaalo waa adkaysa weys nidaam hadduu jiro waa midaan annaga keenay dheheen mid ilaahay iyo rasuulkiisa looga tala qaadaa marar markaasaa etoobiya lagu soo daayay etoobiya hadday ayadu wax noo taraysay ay wa- wanaag noogu maqneed maxay reer galbeed usoo qaadata qandaraaskiisa ilaa muqdisho ma jiro kuma dhimanin afar biloodka xataa intay muqdisho ku laysay etoobiyaanka ummadda miidkooda lees kor saaray wallaahi waxaa indhahayga saaray hooyo waa yeela ee lay leeyahay laba boqoloo sana wax yar uga dhiman yihiin ee meel loo wado iyo meel la dhiga xa- aan kala aqoon ee raashinka afka loga cunug yaroo s- sabiya camal naqatay dadkaasaa la bare kacshay waa dadkii saas idin yeelay isla maanta jidka idinku wadan waa kaan hadday wanaag idinkugu maqan yihiin ee ciidamo nabad ilaalin iyo waxa beenta laydinku siraya laydin keenayo soomaaliyey intaasaa lees ruugayay maxaa loo keeni waayey jidkiyaa la mari waayey maxaa loo keeni waayey markii lees dhex maray nabadda qaadatay maxaa loogu soo duulay qabiil qabiil marka lees cunayo maxaa loo keeni waa lama keenin saa waxa waaye wanaagiinna iyo quruxdiinna dhan waa ay ka xanuunsanayaan waa ay dhibsanayaan waxay ku farxayaanna waa maxay dhibkiinna iyo xanuunkiinna ay ku farxayaan waxa dhibkiinna iyo xanuunkiinna ku farxayo cadow iyo gaal iyo gaalkalkaal iyo wuxuu idiin soo dhisay adduun iyo aakhiraba ku liibaani maysaane liibaantu adduun iyo aakhira waxay taallaa waa kitaabka iyo sunnada maalinkaad qaadataan soo maaha ku tusaale qaata wilaayaadka dhulkan hadda ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin ku tusaale qaata qofku wuxuu jiiftaa asoo murugahayn wuxuuna soo kacaa asoo nabad qaba waa soo baxaa gurigiisa masjidkiisa han- beerihiisa ganacsigiisa xoolihiisa nabad wax uu ka cabsa hayaaba yaraata ama muruga haysa male dhinacan cunugii maanta reer muqdisho waa ogyihiin maanta wiilkii isgool loo diro ma bajaajti a soo saarana xabad lagu dhufa doonaa oo ma nin ciidanka qaranka kamida federaalka a dili doono mise nabada kugu soo noqon iyadoo wadnaha farta lagu haayo cunuga baxaa iyadoo lagu haayana waa yimaadaa waa wada ognahay marka wanaag iyo nabad idinkagama sokayso inaad ilaahay kitaabkiisa qaadataan
Een, ugu dambeyn adoo soo koobayo nabadan somataran kusoo gabagabeynayaa een, maxaad ummadda u dardaarmaysaa بسم الله ان waxaan u dardaarmayaa ummadda insha Allah hadii Ilaahay idmo inay een kitaabka Ilaahay u soo laabtaan laanahu een meesha ugu dambaysa ee loo laabto ee marjaca ee dad muslimiin u laabtaan waa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka qayr badan oo haba yaraatee een lo- m- maaragtay loo xugun tagaana ma jiraan wax ka fiican oo la qaataana ma jiraan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaad ogsoon tihiin wixii aad soo marteen aad ogsoon tihiin waxaad ogsoon tihiin xaaladdu sidii ahaan jirtay sagaal ayaa waxaa hogaamiya kooxeedyaala qaybsada dhulkan waa la ogsoon yahay waxay baabi'iyeen wax alla iyo wixii ummadaasu ay lahaayeen oo maaragtay wanaag ahay oo dhan ayay baabi'iyeen waxay baabi'iyeen wax alle iyo wixii adduunyaha ay lahaayeen oo dhan ay baabi'iyeen waxay baabi'iyeen ilaahay kitaabkiisii ku tunteen heer waxaa la gaara la yidhaahdo ee nebi maxamed la gaaro sala alay wasalam oo cismaan caata uu gaaro nebigu sala alay wasalam wuxuu gaareen uu yidhaahdo masaajidadii aan laga soo bixin wax diinka inuu yidhaahdo uu qooqo waxay gaareen in la yidhaahdo ee madaafiic iskaga wada cabdi qaybdid oo waxaan xusuustaa meemanka dahablaha inta madaafiic soo guray gabdhaha gacmahooda cillaansiina dahab ku ranayo yaalaad la yaabays oo dadku lagu kala cararay cid la hadashay iyo cid la xisaabtamaysan ma jirto een ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadku marka ay bislaadeen ganacsato iyo culummo iyo dad cuqaalaha iswarsada waxaa layidhi see yeelna kitaabka ilaahan u cararna li kitaabka ilaah markii loo cararay oo kitaabka ilaahay maaragtay maxkamadihii la dhisay maxkamadihii marka la dhisay kabacdigeedna waxaa yimid inay nimanka hogaamiya kooxda isbahaystaan ay yidhaahdaan waa laynaynaa nimanka culummada ah madaxooda in ragga la jaro culummada ah ee la dhoofiyo maraykan loo dhoofiyo jabuuti la geeyo inta diyaarada lagu qaado oo dayniila laga qaado is- ee laga samaysta airbor waxaa la soo joogay sidaas markay ay tahay markii la diriray oo la yidhi yeeli mayno qoryaha la qaatay inay nin walba madaxiisa soo waardiisa inuu qori soo gato iyo basoolad nin walba wuxuu gadan karo inuu gato maantaas iyada ah waxaa la soo joogay een, in la yidhi nimankan aan qabqaban maraykanku inuu lacag bixiyey sagaal nin oo sagaal m- m- m- murtad ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu sababay oo qadaray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inay lala diriro markii lala dirira afkan ee ciidda loo gersho waxay hayeenna laga qaato oo ilaahay nagu soo wareejiyo dad muslimiina muslimiinta in ilaahay kuu soo wareejiyo een, ilaahay subxaanahu wa tacala iyagana uu ka qaado bacdayna way soo socotay maxkamadihii way dirireen waa la aslaaxiyey qof qof dilaa la waayey waxaan soo joogay nin taleefon weyn wata oo nin basoolad ku qabtay markaasuu yidhi weriyuu ahaa ninkaas markaasuu yidhi car ugu dhifuu yidhi wallaahi waxaa lagu geynaya iskool bulisiya iskool bulisiya lagu toogtay laba nin qof dambe oo qof qori ku taaga waa la waayey ninkii qorigiisu ammaanka xirtay waa ka tegey asna waa ka tegey waa ka dhaqaji maalihii dambeeto sidaa markii la fiirsan waayey een, ee, kufriga caalamiga ah wuxuu ku soo duulay oo lasoo diray etoobiya ayadoo dusha laga taageerayo diyaarada saas u socdaan oo badda laga taageerayo ayaa la soo daayay markii la soo daayay bacdigeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay qadaray een, midowga maxaakimta ama eh, sharcada dadku u ehl- eh, nasbo sheeganayay inay ay xoogaa nusqaamaan bacdeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala meeluu ka kaabi karo ilaahay ka kaabay maantana waxay maraysaa ya shareecada ilaahay qofkii aan qaadan oo shareecada ilaahay ku dhaqankeeda diida inuu dulloobayo qofkii shareecada islaamka qaata oo ku dhaqmana inuu cisoobayo casiis noqonayo ilaahay iyo rasuulkiisa inoo sheegay waxaan dhihin lahay oon ku talin lahaa war waad soo joogteen in badan waxaad u soo joogteen in badan oo nuucaasa waxaad u soo joogteen mooryaan bacmadow qof qashin ku wada lagu dilo oo l- lacag loo maleeyo ayaad soo joogteen war ilaahay ka cabsada oo kitaabka ilaah usoo laabta waxaan kula dardaarmaya oo aan walaalahay aan dadka muslimiinta leeyahay inay kitaabka ilaah usoo laabtaan sunnada nabiga inay usoo laabtaan kitaabka ilaah inay u xukuntamaan inay shareecada ilaahay ku dhaqmaan ilmahooda inay ku dhaqaan naftooda inay ku dhaqaan waxaan leeyahay marka oon ku gebangebaynayaa waxaan ku gebangabeynayaa dadka waa lala hadlaa dadka waa lala hadlaa waxaana lala hadlaa maalin kasta noqomada iyo dadka mas-uuliyiinta ah la hadla oo maaragtay xarunta shaab mujaahidiin dhega layr u duleele iyo dhega laab u duleelaa jiraan le dhega layr u duleela mooye dhega laab u duleela ma lahan dadku war dadku ilaahay ka cabsadoo soo laabta oo kitaabka ilaahay usoo laabta war shareecada ilaahay oo macaanka badan usoo laabtood ku dhalateen war shareecada ilaahay u xugun taga war shareecada ilaahay difaaca war wiilasha maalin kasta la geynayo baashi lala teriye iyo meel daran laga tuurayo la baabi'inayo oo goobaha ku dhammaaday inta aan aragno bogcadoodoo lagu diriray war wiilashiina shareecada ilaahay u jiheeya xaggeeda intaasaan leeyahay waxaanan kusoo gebangebaynaya warkayga tix gabayaan kusoo gebangebaynaya wuxuu yidhi halley gabay habeen iyo dharaar inaan ku haasaawo heellada inaan tiriyo oon hubanta faalloodo noo haaweyda gaalada horkee hadalla gaarsiiyo hawe male haraadiga kufriga kii ka hari waaye hawe male habeen dumay ninkii maalinta u haysta hawe male ninkii diinta hore oo kufriga haabtay ee habarwacadka gaalada kufriga horarka soo duulay horimaa hurdadii diiday oo xarig ku heetaysan horimaa hubkii laga dhigo howlgalladii diiday horimaa hagaagsaday sidii haranka eegaay ee halyeeyada islaamku kufrigu waa hinqanayaay hadafkeennu waa inaan kufriga holca gaarsiino humuumteennu waa inaan hadigii nabiga haynaaye hagaageennu waa inaan diinta horen horumar gaarsiino intaasaan leeyahay kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة guud ahaan halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa diiradda jimcaha waxaanu u mahad celinaynaa ka qaybgalayaasha sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أنت يا أحلى نشيد وزاري يا أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب